Maalintii shalay waxaa dalka Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Nairobi ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigayaan dadka Kenyaanka ah kaas oo ay kaga soo horjeedaan dilalka iyo afduubka ku sii baahaya waddankaasi. Booliiska Kenya ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday dadka mudaaharaadyada ka dhigay magaalada Nairobi ee ka soo horjeeda mowjadaha dilalka iyo afduubka ee loo geysanayo dadka dhaleeceeya dowladda Kenya. Hay-ad sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay tilmaameen in bilooyinkii lasoo dhaafay uu afduubka xargaha goostay lana qafaashay tobanaan ruux, iyagoo booliiska iyo sirdoonka dowladda Kenya ku eedeeyay in ay si sharci darro ah ku xiraan dadka. Booliiska dowladda Kenya oo iska fogeynaya eedeymahaas ayaa shaaca ka qaaday in aysan aqbali doonin dilalka iyo afduubka aan sharciga ahayn ee ka socda dalkaas, kuwaas oo ay sheegtay in aysan marnaba ka qayb qaadan ciidankeeda. Dhalinyaro careysan oo wata boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka dhan ah dowladda Kenya iyo afduubka ka socda dalkaas ayaa shalay waxa ay dibadbaxyo ka dhigeen magaalada Nairobi. Booliiska ayaa si uu kala diro mudaharaadayaasha waxa uu u adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa, waxaana dibadbaxyada ka qayb qaadanaya mas'uuliyiin ka tirsan qolyaha mucaaradka ah ee Kenya, kuwaas oo midkood ay xabsiga dhigeen ciidanka booliiska ee dalkaasi. Rabshadahan oo markii hore kasoo bilowday canshuurta xad-dhaafka ah ee ay dowladda Kenya ku soo rogtay dadka shacabka ah ayaa ugu dambeyn isku beddelay kuwo ku saleysan qowmiyad, taas oo noqotay khatarta ugu weyn ee soo wajahda dowladda uu hogaamiyo William Ruto, kaas oo shalay sheegay in dowladdiisu ay joojin doonaan howlgallada afduubka ah. Booliiska Kenya ayaa lagu eedeeyay in ay si gardarro ah ugu xiran yihiin toddoba xubnood oo ka mid ah kooxaha dibadbaxyada dhigayay, waxaana mid ka mid ah dadkaasi uu sheegay in ay cabsi la nool yihiin. Sidoo kale waxaa xukuumadda Nairobi la sheegay in ay xabsiga dhigtay afar ka mid ah dadka isticmaala baraha internetka, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay sawirro foolxumeen ah ka faafiyeen madaxweynaha dalkaas. Dowladda Kenya ayaa looga digay sii socoshada dilalka iyo afduubka ka dhacaya dalkeeda, waxaana qolyaha mucaaradka iyo dadka careysan ay sheegeen in aysan joojin doonin dibadbaxyada ilaa ay xukuumaddooda wax ka qabato tabashadaas, taas oo u muuqata mid mugdi sii gelinaysa xasilloonida dalkaas.